wararka ka imaanaya dhulka la heysta ee filistiin ayaa ku waramaya in maalintii labaad oo xiriir ah iskoorimaadyo culus ay ka soconayaan magaalada aljiniin ee ku hoosjirta gumaysiga maamulka yuhuudda iskahorimaadada ayaa yimid kadib markii ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan maamulka yuhuudda ay weerar ku soo qaadeen magaalada aljiniin halkaasoo ay ku dhibaateeyeen dad rayid ah weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu xooganaa tan iyo sanadkii labada kun iyo labada ay soo qaadaan maamulka yuhuudda ayaa lasoo warinayaa inay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in tirada dadka muslimiinta ah ee ku shahiiday weerarkaasi ay gaarayaan ilaa toban ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol kale kuwaasoo qaarkood ay xaaladoodu aada u liidato ciidamada maamulka yuhuudda ayaa sidoo kale howlgalkan waxa ay ku burburiyeen tiro guryo ah oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee reer filistiin maamulka yuhuudda waxa uu ku marmarsiyoonayaa inuu beegsanayo waxa uu ugu yeeray argagixiso ku sugan magaalada aljiniin ee daanta galbeed balse waxa ay si toos u abbaareen ciidamada maamulka yuhuudda dadka rayidka ah iyo guryahooda waxa ay sidoo kale ciidamada maamulka yuhuudda xabsiga u taxaabeen boqol iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah intii ay socdeen weeraradan iska horimaadyo culus ayaa waxa ay dhex mareen ciidamada maamulka yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta iska horimaadyada culus ayaana galay maalintii labaad oo xiriir ah marka laga yimaado khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawacee gaaray dadka falastiiniyiinta ah waxaa sidoo kale jira khasaaro soo gaaray maamulka yuhuudda xoogaga muqaawamada ee falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay inay si adag isaga caabiyeen duulaan ballaaran oo ay ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda ku soo qaadeen magaalada aljiniin ee dhulka la heysto wararka ka imaanaya deegaanada daanta galbeed ayaa sheegaya in kumanaan ka tirsan ciidamada yuhuudda ay ku duuleen aljiniin kadibna waxa ay la kulmeen iska caabin aad u adag xoogaga muqaawamada ayaa dhowr qarax ku weeraray gaadiidka gaashaaman ee ay wataan ciidamada yuhuudda kadibna waxaa bilowday iskoorimaadyo foolka fool ah dagaal difaac ah ayaan uga jirnaa mukhayimka aljiniin si garba siman ah ayaan shacabkeenna cadowga uga difaacaynaa ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay ciisudiin alkasaam oo ah garabka militari ee xarakada xamaas muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya gaadiidka gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada maamulka yuhuudda oo ku gubanaya wadooyinka magaalada aljiniin ee dhacda daanta galbeed kadib markii lala beegsaday qaraxyo aada u xoogan sidoo kale wararku waxa ay tibaaxayaan in kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta ay soo rideen diyaaraddii afaraad oo ah nuuca dagaalka kuwaasoo ay lahaayeen ciidamada maamulka yuhuudda kana qayb qaadanayay howlgalkan ballaaran ee ay yuhuudda ku soo qaadeen magaalada aljiniin ee dhacda daanta galbeed geesta kale magaalada talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen maamulka yuhuudda wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in weeraro isugu jira toogashooyin iyo gaari jiirsin ay ka dhaceen halkaas booliiska maamulka yuhuudda waxa ay shaaciyeen in ugu yaraan toddoba ruux ay ku dhaawacmeen weerar isugu jira gaari jiirsiin iyo mindiyeen oo maanta ka dhacay magaalada talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen yuhuudda booliisku yuhuudda waxa uu intaa ku daray in saddex ka mida dadka yuhuudda ah ay xaaladoodu aada u liidato kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiintu waxa ay sheegeen in weeraradani ay jawaab u yihiin duulaanka ballaaran ee ay yuhuudda kusoo qaadeen mukhayimka aljiniin booliisku yuhuudda waxa ay sheegeen in ruux kaxaynayay gaari uu jiirsiiyey dad ku socdaalayay meel u dhow xarun ganacsi oo ku taalla magaalada talaabiib kadibna uu gaariga ka soo degay bilaabayna inuu tooray aflehla dhex qaado dadka yuhuudda ah idaacadda yuhuudda waxa ay sheegtay in fuliyaha weerarka oo soddon iyo laba jir ah uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda deegaanka assamuuc ee ka tirsan magaalada alkhaliil ee dhacda daanta galbeed waxayna idaacaddu intaa ku dartay in ruuxa weerarkan fuliyey uu ku labisnaa darayska ciidamada maamulka yuhuudda